soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
waan idin salaamee wow magacaygu waa xalliye waxaan ahay daadihiyaha iyo soo saaraha bodhkastiga fikradaha xalliye waan ku faraxsanahay inaynu isla soo gaadhnay dhammaadkii siisonkii labaad oo aad dhammaysatay siisonkii labaad haddii aadan dhammaysan dhegaysigiisa maxaad sugaysaa kac soo dhammayso siisonkii koowaad xataa haddaad qaar ka tagtay casharaduu isku daba xigaan jooji inaad macallinka khiyaanta okay siisankii saddexaad baan soo gaadhnay dhowaan buu inoo bilaabanayaa haddii ilaahay ka dhigo waan ku faraxsanahay inaan waddadan iskula soo safarnay dhammaantiin idinka oo ku taxan maxaa la dhihi jiray warar celin badanna ii keenayay oo ku aadan bodhkastiga markay imaato xalqadaha aad ka hesheen kuwa aad jeclaysateen iyo sida ay saamayn ugu yeelatay bodhkastigan fikradaha xalliye noloshiinna xasuusa mar kasta ujeedku waa wacyigelin waxbarasho iyo baraarujin dhex maraysa ragga soomaaliyeed bulsho raggeedu awood leeyahay oo raggeedu adag yahay oo raggeedu rag yahay waa bulsho horu martay laakiin hadda meeshaa ma taagnin badanaana ragga hadalkooda iyo inay cabbiraan fikradahooda iyo inay ka hadlaan waxyaabaha saxda ah ee saamaynaya noloshan waxaad u malaysaa bulshada soomaalidu inay xaaraan ka dhigtay laakiin ha ka warwarin bodhkastiga fikradaha xalliyaa joogta number one bodhkast waaye worldwide dhanaa laga dhegaysanayaa waxaan ku dhahay from russia to guruceel to maxaa la dhihi jiray xamar to minneapolis meel kastaa laga dhegaysanayaa guys okay waxaan rabaa inaad qayb ka noqotid siisonka saddexaad oo dhowaan hawada soo geli doona xalqaddii koowaad wakhtiga bodhkastiga sideedii buu inoo noqon doonaa wax iska bedeli doona ma jirto maalin kasta oo isniina hal xalqad baa soo geli doonta laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego oo aanan kaaga mahad celiyo taageeradaada iyo dhegaysiga bodhkastiga sidoo kale soo saaritaanka bodhkastigan ka shaqaynteeda iyo in adiga aan kuu keeno kontent ku anfacaya saamaynna ku yeelanaya noloshaada si bositifana xaaladda noloshaada wuxuuga beddelaya waxay qaadataa wakhti lacag madaxanuun faker qorshayn waxyaabo badan waxaan dhammaan laba xaniyoodlayaasha dhegaysta bodhkastigan aan ka codsanayaa inay si toosa u taageeraan bodhkastiga iyagoo isticmaalaya linkiga brofailka ee donationka baybalka wixii aad awoodid si billa ah ama si maalinla ah ugu deeq bodhkastiga taas waxay caawinaysaa season tree inuu soo baxo season four inuu soo baxo ilaa intii aynu wadi karno aynu wadno far keliya fool ma dhaqdo xalliyo keliya ma riixi karo gaadhigan waxaan rabaa idinkuna inaad qaybtiinna ka riixdaan laakiin waxaan idinka ballan qaadayaa hawshu ma istaagayso hawshu ma istaagayso keliya waxaan rabaa inaad gaadhiga hareeraha ka soo gashaan oo aad riixdaan linkiga descriptionka haddaad ka dhegaysanaysid apple bodcastiga ama spotifyga ama google bodcastiga meeshaad ka dhegaysanaysa ku xidhan tahay linkiga fiiri bodcastigana si toosa ugu deeq haddii aad aragtid inuu maxaa la dhihi jiray ay dhib kugu tahay ama aadan isticmaali karaynin instagramka fariin iigu soo dir waxaan kuu sheegayaa qaabab kale oo aad bodhkastiga ugu samayn karto deeq ama donation oo adiga kuu fudud dhammaantiin waad mahadsan tihiin waxaa inoo ballana inaynu ismaqalno siisonka soo socda ee saddexaad xalqadda koowaad isniinta soo socota haddii ilaahay ka dhigo waad mahadsantihiin dhammaantiin intaynu ku kulmayno siisonka saddexaad waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo guul iyo gobonnimaan idiin rajaynayaa